alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlanbiyaaءi wاlmursaliin sayidina muxamedi wcalaa aalihi wasaxbihi waslem allahuma anfacna bima callamtana wcallimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kulli xaal waxaynu ku jirnay kitaabu lacima waxyaalihii la quudanayey siba waxaynu ku jirnay qofkii gaajo loo dhibaato geliyey inuu bakhti iyo wax la mida cuno waxyaalihii la xidhiidhay ayaynu ku dhex jirnay qaala almu'alifu raximah ullahu tacaala wuxu uhi walow wajada hadduu helo mudarun mid loo dhibaato geliyey meytatan bakhti iyo wa طacaama hayrin bakhti iyo raashin cid kale leedahay ayuu wada helay ow muxrimun baa meytatan wasaydan waxaa leh bakhti iyo ugaadh falmadhabu madhab waxa weeye akluhaa inuu bakhtigaa cunayo walasaxu asax waxa weeye taxriimu qaطci bacdihi barhkii inuu gooso laakiin cunidiisa u goosaa inay xaaraan tahay qoltu waxani nawowi haddaanay alasaxu jawaasu waa inuu bannaan yahay wa sharduhuna waxa weeye faqdulmaytati wa naxwihaa in la wa'ayey oo aan la haynin wa an yakuuna alkhawfu waa inuu yahay cabsida laga qabo fii qadci jaridiisana aqalla mid yar waa inuu yahay wayaxrumu waxaa xaraana qaطcuhu inuu gooyo qayb ka mida jidhkiisii liqayri cid kale u gooyo wa min macsuumin mid macsuuma in laga soo jaraaraa iyaduna waa mid aan bannaanayn wallahu aclam waxa uu leeyahay sheekhu raximah ullahu tacaala walow wajada hadduu helo mudarun mid la dhibaato geliyey oo gaajo naftu ay uga baxayso ayaa wuxuu helay meytatan bakhti iyo wa tacaama hayrihi raashin cid kale leedahay halkana bakhti baa yaalla halkana raashin cid kale leedahay oo weliba laga maqan yahay baa yaalla ow ama wajada mudarun mid la dhibaato geliyey oo gaajo naftu ay uga baxaysaa wuxuu helay ow muxrimun ow wajada mudarun muxrimun waa mid naftu gaajo ay uga baxayso laakiin muxrimo xaj ama cumro ayuu xidhan yahay xaj iyo cumro markuu xidhan yahayna dee waxaynu ogeyn ugaadhu inay waxyaalaha ka mamnuuca ahayd walaa taqtuluu sayda wa antum xurum xurrima calaykum saydulbari maa dumtum xuruma markaa waa wajada mudarun baa muxrimun muxrimabaa meytatan wasaydaa halkan bakhti baa yaalla halkanna ugaadhii baa taagtaaganoo dee waa ku dhufan karayaa wax kalena lama hayo labadaasunbaa isbarbar yaalla gaajana nafdi way uga baxaysaa falmadhabu madhab waxa weeye akluhaa yejibu akluhaa inuu bakhtiga cuno ayaa waajibaya bal waa marka ay bakhti iyo xoolo cid kale leedahay oo laga maqanya isu kaa barbar yaallaani waxaa leeyahay bakhtiga cunidiisa iyo bannayntiisa qofka baahan loo banneeyey dee nas ayaa ku yimi oo aayad qur-aana ayaa tilmaamaysaa maal cid kale leedahay isagoo waa lagaa xaaraantimeeyo ijtihaad ahaanunbuu kugu bannaanaan karaa midda labaad waa xaq ilaahay iyo xaq bini aadmi oo isu kaa barbar yaallo xaqa ilaahay baa ballaadhan oo waasicsan markaa bakhtiga ayaa lagu qaatay bay leeyihiin aaniga asaxa ka hor jeeda ee madhabka markaa khilaafka ku jiraya dariiqa kale waxa weeye maal alkhayr ayuu maalkaa cidda kale leedahay buu cunayaa waana magdhabaya uun hadhowta ninkii lahaa markuu yimaado le'anna waxay leeyihin wuxuu awoodaa raashin daahira inuu cuno oo mushqaadiisa iyo markaa iska bixiyo markaa inuu cunaa ku waajiba qowl kale ayaa leh mee wuu door qaadanayaa oo hadduu doonana bakhtigaasu iska cuni oon ilaahay u qabsanaynin hadduu doonana xoolahaa kale ayuu iska cuni oo ha dhowto ayuu iska bixin masaladan labaad ee marka qofka muxrimkaahi isagana ay subarbeeriyaallaan ugaadhiya bakhti ama qofku waaba qof xalaale waxa la mida oo xajii cumratoona ma xidhno waa xalaale xaramkii ayuu joogaa ay bannaanayn in laga ugaadhsadaa marka masaladanna waxay leeyihiin bakhtiga ayuu iyadana cunayaa le'anno waxay leeyihiin bakhtigan dee nas qur'aana ayaa kuu banneeya cunitaankiisa ama ugaadha miyaa laba xaaraantinimood baa ku jira mid weeyaane inaad gowracdaan waa xaaraan inaad cuntaana waa xaaraan amaa bakhtiga waa xaaraan keliyan wixii xaaraantiisu fududdahay ayaana la isticmaalaayoo saalan bay yidhaahdeen mid kale ayaa jira waa madhab markaa qowl ama weji labaad odhanaya maya wuxuu cunayaa sayidka le'annu taxriimkiisa ayaa fudud mid le wuu door qaadanayaana ayadana waa jiraa wuxuu uhi sheekhu walaa saxu asax waxa weeye taxriimu qaطci bacdihi barhkii inuu jaro xaaranimadeedii laakiin iyo cunidiisa u jaro hadday qofkii baahi nafdugaajo uga baxayso inuu markaa halkaa badhida wasradin ka soo gooso ama bawdada wasradin ka goostu cunaa waa xaaraan bay yidhaahdeen le'annu waxaa dhici karta inuu dee nabarkaa isu geysay ee uu islahaa markaa nafdaada ku qabo inuu isagaba u dhintaa dhici kara bay leeyihin qultu waxaani nawowi haddaanahay alasaxu jawaasu waa inay bannaan tahay le'anna waxay leeyihiin waa itlaafu bacdihi liistibqaa'i kullihi meeshan yar markaa in la dilo dee waxaa ka muhiimsan in intii ka badnayd la badbaadiyo ilaa haddii kaloo la badbaadin waayo inta yar loo jari waayo yacnii inta yar iyo intii weyneedba waa isla dhimanaysaa markaa inta yar baynu meesha ka soo jaraynaa si aynu markaa inta weyn u badbaadinno waxay ka dhigan tahay dee xubin haddii masalan iminka gaangiri oo kale kaaga dhacdo dee waad jaraysaa si aad inta kale u badbaadiso midda labaad waxaa kaloo ay banneeyaan oy culimmadu ka hadlaan siba maalikiyadu yacnii qofku jidhkiisa haddii masalan dee meel oo kale cadki ka tago yacnii in meel kale cad inta looga soo gooyo halkan kale cadka lagu nabi karo waanay sameeyaan dhakhaatiirtu hadda laakiin wuxuu leeyahay wa shardu waxa weeye waxaa loo shardiyaa laba shardi waa midda koowaadee fuqdaanulmayta mayto waa in la waayaa ama fuqdaanulmayta bakhtigii waa in la waayaa wa naxwiha iyo wixii la midkaha waa in la waayaa bakhtigii iyo waxyaalihii kale la midkaha se ugaadhi dee qofka muxrimka iyo waa in la waayaa haddiise dee bakhti la helayo bakhtigaasuu markaa iska cunayaayo jidhkiisa wax ka mida ma goosan karo kaasi waa shardi shardiga labaad wa an yakuuna waa inuu hado alkhawfu cabsida fii qaطcihi meeshan goyntiisa cabsida laga qaba aqalla mid ka yar waa inay tahy cabsida laga qabo cuntegategidda marka aad isu eegto haddii aad iska dayso oo aanad waxba goosannin cabsida inay nafdu kaa baxdo aad ka cabsanayso iyo cabsida haddaad halkan meeshan goosato cabsida aad ka qabtay inaad u dhiigbaxdo ood u dhimato waa inay yar tahay cabsida ku jirta goosashadu haddayse sinmaan ama cabsida goyntan ku soo ela ay fara badan tahay oo masala wuxuu kaa waxaa yacni boqolkiiba boqol inuu dhiigbaxayo oo markuu dhiigbaxona saa uu ku dhimanayo laakiin haddii uu dee iska adkayso gaajadiisa lagaba yaabaa dee inuu ama ugaadh hela ama bakhti ka soo horbaxa ama ciduun ilaahay ka soo hor saaro ayaa la arkaa markaa haddii ay cabsidu xagga goynta ku badan tahay ama ay siba yihiinba markaana goyntu xaaraan bay noqonaysaa ee marka uu soo goosan kara waa marka cabsida ku jirta goyntu ay ka yartay cabsida ku jirta haddii uu iska daayo gaajo inugu dhimanayo wayaxrumu waxaa kaloo xaaraana qaطcuhu inuu jaro qayb nafdiisa ka mida liqayrihi mid kale inuu jaro mid kaloo bakhtiyaya inuu markaa halkan waslad yar bawdada uga saaro ama badhida ayadu markaas waa xaaraan lianna qaطcahu liqayrihi laysa fiihi qaطcu lbacdi liistibqaa'i اlkul iminka dee nafdaadii iyo nafdiisina waa siman yihiin midda labaad nafdaadii ood isku badbaadinaysaba waa nafdaadi naf kale ku badbaadinayso wa min macsuumin wayaxrumu waxaa xaaraana qofkii mudariga ahaa inuu markaa nafdiisa qiطca uga jaro min xayawaanin macsuumin inuu markaa yaro ka soo jaro nafdiisa qidca iyo gabal xayawaan macsuum ah oo dhowrsoon oo la ilaaliyey oo aan dee murtadkii iyo taarikusalaadkii iyo wixii aynu soo marnay aanay xayawaan macsuuma inuu ka soo goosa ayaduna markaasi mid aan bannaanay weeye kitaabu lmusaabaqati waalmunaadala waxa uu kitaab yahay waxaa la idhaha musaabaqada iyo munaadala musaabaqa min asabqi ayay ka timi horumarkii ah waa baratankii ama tartankii lagu tartamayey fardihii iyo wixii la midka ahaa munaadalana ayaduna waxa weeye waa dhugtankii ama toogdhigashadii ayay iyaduna noqonaysaa labaduba waa tartan marna lagu tartamayo farda iyo wixii la mid a midna waa tartan lagu tartamaya leebabkii iyo dhugtankii iyo toogdhigashadii ayaa la dhaha musaabaqa iyo munaadara waana mufaacala oo yacni wax ka imanaya qofkuna maahe waa wax muqaalaba ay ku jirto waa musaabaqa waa tartankii iyo kala dheerayntii munaadara yacni toog kala badashadii iyo dhugtan kala badintii ayaa ku suganoo waa ficil markaa laba qof iyo wax ka badan ka dhex dhacaya waa mufaacalo haddaba waxay leeyihiin musaabaqa min asabqi markay ka timi waa horumaridii ayaa la yidhaahdaa sabaq haddii la yidhaahdo oo ba'da la taxriikiyana waxay noqonaysaa maalka iyo xoolaha la bixinayo ee dadka ahlu sibaaqa ahi ay markaa bixinayaan ayaa la yidhaahdaa markaa musaabaqa baratanka fardaa lagu baratamaya leebtakaba waa la yidhaha inaa dahabna nastabiqu wataragna yuusufa cinda mataacina munaadaladuna waa muqaalaba fii ramyi sihaam waa ku kala badinta lagu kala badinayo ganidda iyo toogashada leebabka iyo wixii la midka ahaa waana baab imaamu shaafici cid uga horraysay aanay jirin weeye oo isagu markaas oo axkaamdiisa markaa isagu saa u soo saaray uga hadlay haddaba wuxuu idhi guud ahaanna hortu xagga islaamka marka laga eego waa nooc hortu riyaado iyo dee ciyaar ah weeye islaamkuna riyaadada iyo ciyaaraha iyo anshidada noocaasa waa inagu dhiirigeliyay ee weliba mufiidka ah ee dagaalka iyo jihaadka wax ka taraya nebigu sala allahu calayh wasalam asxaabtiisa yacnii riyaado iyo markaa jimicsi iyo arrimaha inay sameeyaan waa ku dhiirigelin jireen maxaa yeelay jidhkii oo markaa la xoojinayaa ku sugan jidhkii oo caafimaadkiisa iyo badqabkiisa lagu dadaalaya ayaa ku sugan sidaa daraaddeed baa nebigu sala allahu alay slam wuxu uhi almu'minu alqawiyu khayrun wa axabu ila allahi min almu'min adaciif wa fii kulli khayr qofka mu'minkaah ilaahay rumeeyey ee qawiga ah jir ahaan iyo iimaan ahaan iyo dhinac walba ka qawigaa ayaa ka khayr badan oo ilaahay xaggiisa looga kalgacayl badan yahay muuminka daciifka ee tabarta daran midkood kastabana khayr baa ku suganoo dee mid weliba iimaan buu leeyahy laakiin kaa qawiga ah ayaa khayr badan markaa sidaasaa nebigu sala allah alay slm inaynu quwada jidhkeenna ku dadaalno uu inoogu dhiirogeliyey ahdaafda markaa yacni jimicsiga iyo ciyaaraha iyo layliska islaamku ka leeyahay waxa weeye inuu qofku jidhkiisa ilaaliyo oo jidhkiisu mid qawiya oo firfircoon uu noqdo oo wadaa'iftiisa iyo shaqooyinkiisii si dabiiciya u gutaa markaa dee ciyaarta iyo socodkaasi iyo jimicsigaasi waxay noqonayaan naqaday jidhkii iyo caqligiiba u noqonayaan taasoo markaas aynu ugu baahannahay dee cadowga iyo gaalada aan ishaysanno markaa jidh awood leh iyo caqli markaa soo jeeda ayaynu u baahanno waxaa lagu helayaa firfircoonida waxaa kaloo ahdaafda ay leedahay ka mida dee in faraaqa intii markaa meelaha qofku iskaga cajisi lahaa yuu jiifi lahaa inuu markaa dee jidhkiisii dhiso waxaa kaloo ka mida dee ayada lafdeedu waa nooco tacaawuna ama tarfiiha oo marka waxyaalaha bannaane jihaadka wax ka taraya lagu tartamayo wax lagu kala qaadanayo ayaduna waxa weeye waa nooc markaa ka mid a atacaawun wakhtiyadii rasuulkana sala allahu calayh wasalam riyaadiyaadka iyo ciyaaraha jiray waxaa ka mid ahayd orodka markaa lugaha lagu ordayo waa kii nebigu sal l sl caaisha la baratamay ee ay ka dheeraysay markay fududayd haddana berigii dambe cuslaatay waa kii ka dheereeye lahaa tilka bitilka yacnii suturtii berigii hore aad iga dheeraysa iyo tanaad maanta anigu aan kaa dheereeye waxaa ka mid ah rimaayada iyo ganidda markaa leebabka iyo wixii lamida la ganayey taasoo nebigu sala alla alay sl aayadda qur-aankaaba uu ku tilmaamay waacidu low ma sadactu min quwati wa min ribaadi alkhayli quwadaas baa alaa adna alquwata arramyi buu idhi waxa weeye waa ganidda iyo toogdhigashadaas buu quwaddaa la leeyahay diyaarsada midna ayada lafdeedu jidhkii iyo markaa dhudhummadii iyo gacmihii bay xoojinaysaa waxaa kaloo ka mid ahayd furuusyada iyo rukuubulkhayl fardafuulnimada ayaa ka mid ahayd ayaduna oo dee nebigu sala allahu calayhi wasalam si xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan fardihii la golongoleeyey waxa uu markaa xayfaa meesha la yidhaha aniyat lwidaac ayuu ka baratansiiyey kuwii aan la golongolinna aniyada ilaa masjid bani surayq ayuu markaa iyadana ku tartansiiyey taasina waa furuusyadii iyo fardafuulnimadii oo laa sabaaqa ilaa fii khufin aw xaafilin aw nasli ayaa inoo iman doontaa waxaa kaloo iyana kamida sibaaxadii iyo iyana dambaashii cumar bin khadaab baa yidhi callimuu awlaadakum sibaaxa wa rimaaya carruurtiinna waxaa bartaan dambaasha iyo iyo toogta bara waxaa ka mid ahayd ciyaaraha macruufka ahaa wakhtigii nebiga musaaracada iyo markaa legdanka oo ilaa xad nebigu sala allahu alay slm uu sameeyey oo nin rukaano la yidhaahdo oo madiinaba ugu xoog badnaa oo markaa cidlegdi jirin markaa u baxay oo markaa nebigu dhulka dhigay ayaa jirtay waxaa kaloo ka mid ahay mashiga iyo socodka mashiga iyo socodka rasuulka waxaa lagu sameeyey kaana asraca annaasi mashia ka ugu markaa wuxuu ahaa dheereeyo xagga socodka bal waxaa la yidhaha qofka shanta salaadood jamaca tegaya ee masaajidka tegaya ka soo noqonay intaasaba riyaado ugu filan cibaadada aynu gudaynayno lafdeeda iminka fororsigaa iyo kiciddaasi waxaas waa jimicsi weysadii waa nadaafad markaad haddana lugayso ee aad sii lugayseed ka soo lugayso masaajidkii waxaad qaadatay waxa weeye riyaaddo iyo markaa laydis iyo markaa ciyaar dhammaystiran oo aad jidhkaagii markaa ku dhisay ayaad qaadatay laakiin haddaad meelun la gasho markaa guddaafada haddaad qaad la gasho sigaarna isku buufiso yacni waa dugdul maalinta waddaha istaagin baa loodhan doonaa sidaa markaa in badan dhacaysaa markaa wuxuu sheekhu uhi raximah ullahu tacaala humaa musaabaqa iyo munaadala sunnatun waxaa haddaba kaloo ayadanayn jirtaa ayana laga maarmaana markay taasina taani waxaa jirtay dawaamid bay haddana u yeeshaa diintu yacnii anshidada markaa ciyaaraha iyo riyaadiyaadka haddana dawaamid iyo waxyaalo lagu yacni xakamaynayo ayay leedahay waxaa ka mid ah ixtishaam iyo xishood iyo cawra asur in la isticmaalo oo aanay bannaanayn markaa cawradii in la muujiyo dee ragga cawradoodana waynu soo marnay markaa xuduudta iyo labada low intii udhaxaysa inay muujiyaan ama dee meel caama qofku markaa jidhkiisan kaleba inuu ku qaawiyo dee waxaan bannaanayn weeye waxaa kaloo layidhi waa inaanay ka mashquulinaynin cibaadaadkii iyo waajibaadkii diiniga ahaa wakhtiyadeeda la guto siduu ilaahay u faray waa inaanay ka mashquulinaynin oo salaaddii wakhtigeedii aanay markaa ka mashquulinaynin oonay ka saaraynin oo xurmadii soomku lahaa aanay meel kaga dhacaynin waxaanan filayaa cidda markaa kubadaha iyo tiimaamka ayay ku jirtaa siday salaad u ilaalisaa waa adag tahay ama casar iyo iyo maqhrib say u ilaaliyaan way adag tahay marka wax bannaan maaha mar hadday waajibaadkii ay markaa sidaa ugu xadgudbayso soomkii oo kale beriyo dhaweyta waxaa dhacaysay yani halkii aqoondarra inaga gaadhay waxaa dhagaa koobka tartanka rabadaanta rabadaantiiba waxaynu ku xusaynaa oo aynu markaa u soo dhawaynaynaynu ku weynaynaa koob la yidhaha kubadda ciyaarayo kuwaa kubadda ciyaarayana waa laba qayboodoo inaanay soominba leannu ninka intaasoo dhan ordaya ma soomi karayo haddii uu soomana dee waxay la gelaysaa yacnii laqwi fara badan waxay gelinaysaa dhib iyo tacab fara badan ayay gelinaysaa marka daabidka labaadna waxaa weeye inaanay waajibaadka iyo cibaadaadka diiniga inaanay ka mashquulinaynin waa inaan ikhtilaaf jirin oo labadii jinsi labkiiyo dhadigii inaanay isdhex gelaynin ragguna dhinacooda markaa waxooda ha u samaysaan dumarkuna wixii munaasib u ahay markaa jimicsiga ayaguna meel u gaara iyo markaa meel dumar ha ku sameeyaan waa inaan markaa wasiilo looga dhiganin yacnii dee qamaarkii iyo markaa shardiyadii iyo waxyaalii noocaas ah waa inaan looga dhiganin waa inaanay markaa dhib gaadhsiinaynin xayawaan iyo cid kala toona masele ciyaaro waxaa jira dee shimbiraha laysku diro oo xayawaanka laysku dirayo qaarkood lagu dhugtamayo lama oggolaa waxaa kaloo shardi ayana daabidka kale inay mashruuc tahay oo qofka noloshiisa aanay khatar gelinaynin iminka mulaakamada oo kale feertanka yani wax bannaan ma aha yani waa wax dee la kow la yskaga siinayo ama dhaawacyo halisa la isugu geysanayo taasoo kale laguma tilmaami karo yacni ciyaaray markaa diintu ay ogoshahay markaa dawaabidaas ayaa islaamku weliba u dhigay wuxuuhi huma labadani sunnatun weeye wayaxillu waxa xalaala akhdu ciwadin calayhima ciwad iyo in wax lagu kala qaatana way bannaantay wa tasixu lmunaadala munaadala iyo tartan lagu tartamo calaa sihaamin leeba ayana waa ansaxaysaa wakadaa masaariiqa warmi yaryaraa wa rimaaxin warinwiin waaweynaa wa ramyin biaxjaarin dhagaxyo gwanidood wa manjaniiqin iyo manjaniiqa genidiisii wa kulli naaficin iyo mid kastoo wax taraya fi lxarbi dagaalla wax ka taraya calmadhab haddaan qabno laa calaa kurati sawlajaanin kubadda usha ayada maya wa bunduqin dhoobada la kuusay maya wa sibaaxatin dabaashi maya wa shatranji ama wa shitrinji baashaa jaska laydhaha iyana maya wa khaatamin fargashigii wa uquufin isaaq calaa rijli lug la ysku taago iyo wa macrifati maa shay garashadii fiyadii gacantiisa ku sugan waxau uhi sheekhu humaa labadoodaasi raggii muslimiinta ahay aan cudurdaar lahayn ee markaa dee biqasdiljihaadi uga jeeday jihaad markaa inay jidhkooda dhisaano markaa jihaad u diyaargaroobayey sunnatun waa sunno oo culimmada muslimiinta ayaa ku ijmaacsan inay markaa sunno yihiin waxaana u deliila aayadda qur-aanka ilaahay leey waacidduu lahum ma sadactum min quwa waxa u diyaarsadeen waxa awoodaan gaalo u diyaarsadee awooda nebiguna quwadda ramiga iyo ganidda iyo toogdhigashadaas ayuu ku tilmaamay waxaa kaloo xadiidka imaamu lbukhaari warinaya xadiidka muslim baa wariya xadiid imaam bukhaari warinayo wuxuu leeyahy nebigu wuxuu ku soo baxay qolo reer aslamahoo toogi dhiganaya markaasuu li muu bani ismaaciila fa ina abaakum kaala raamiya aabbihiin dhugtaa dhugyahan buu ahaaye idinkuna markaa dhugtana waxaa kaloo xadiidkii aynu tilmaamayna saxiixayn inuu nebigu baratinsiiye fardihii la golongoliye la gaajaysay min alxayfa ila aniyat alwadaac kuwii aan la golongolina aniya ilaa masjid bani surayq waxaa kaloo sida uu tilmaamayo xadiidka isagana imaamu lbukhaari warinayo anas ibnu maalik la warinayo wuxuu leeyahay hal cadba la yidhaahdo nebigu lahaa ayaan laga dheerayn jirin markii dambe nin reer baadiye ahay qaalin yar la yimi hashii buu dabeetana cidlo kaga tegey waxay ku adkaatay muslimiintii ninka hashii nebiga ka dheereeyey markaasay dooneen ma ninkii inay ciqaabaan nebigu sala allah alay sl wuxu uhi inna xaqan cala allahi anlaa yarfaca shay-an min hadi dunya ilaa wadacahu waar iska daaye buu idhi xaq ilaahay waxa ku ah adduunyadan inaanu wax kor yeelin ilaa dib buu mariyaa yacni wax kasta idaa tama shayun badaa naqsu shay hadduu dhammaystira nuqsaantiisaa bilaabantaa waxaad socotaba haddaad meel gaadha dib unbaad u soo noqon ood u soo guran cid kalunbaa markaa haadka aadsiinoo ku dhaafi doonta sidaas weeyaan buuhi sunnaha adduunyada cid weligeed baa halkaa taagnaanaysa oo laga hoosaynayaa ma jirto ee mid kastoo sarreeyaba marbuu isaguna xagga dambe faylka iyo kayuuga ka gelayaan waxa kale oo nebigu sala allahu alay slm ayana tilmaamay sida xadiidka imaam muslim warinayo qofka toogta barta ee ka taga inaanu naga mid ahayn ama faqad casaa inuu markaa cisyaan sameeyey waxaa kaloo sheekhuuhi wayaxillu waxa xalaala akhdu ciwadin calayhimaa in ciwad iyo bedel iyo wax lagu kala qaataana way bannaan tahay oo wax laysku dhaafsadaa way bannaan tahay xadiid baynu arki laa sabaqa sabaqa haddii saa la ydhaana waa waxa lagu kala qaadanayo wixii lagu kala qaadanayana isaga inoo sheegi doono wa tasixu waa ansaxaysaa almunaadala munaadala hadda waa muqaalabadii waa ku kala badintii lagu kala badinayey calaa sihaamin leebabkii dhugtankii ayaa bannaan lagu dhugtamaya lagu kala qaadi noqonaya calaa sihaamin tasixu almunaadala dhugtankii lagu dhugtay calaa sihaamin ayaa bannaan waa leebabkii sihaam marka la waa kuwa carabiga ah nushaab haddii la yidhaahdana kuwa cajabigaa nushaab baa la yidhaahdaa wakadaa masaariiqa ayaa la mida waa warmihii yaryaraa wa rimaaxin iyo warmihii dhaadheeraa marka waa cadfu caamin calaa khaaso rimaax ayaa warmihii oo caama ah masaariiqna waa kuwii gaagaabnaayo markaa waa khaas iyagu waa ramyin iyo tulibi axjaarin dhagaxyaal la tuurayo ama gacan laga tuurayo ama wax kale laga tuurayo in ayadana lagu tartamaa way bannaan tahay wa manjaniiqin manjaniiqna waynu soo marrayoo waa laan inta la soo foorariyo raka loo sameeyo dabeetana dhagaxyaa lagu guri jiray dabeetana tuuri jirtay oo kilomitir gaadhsiin jirtay oo madaafiicda goobtiiyo hoobiyaha xilligaas ayay ahaayeen markaa kuwaa in ayana lagu tartamaana iyaduna way bannaan tahay iyo wa kulli naaficin mid kasta oo waxtar wax taraya filxarbi dagaalka wax ka taraya leebihii iyo markaa ku dagaalankii iyo waxaasoo ayaguna ayaa iyaguna la mida mid kastoo markaa dagaalka wax ka taraya isaguna waa bannaan yahay calalmadhabi madhab haddaan qabanno haddaba kuwa aan bannaanaynoo waktulumis mooyaane aan jihaadna waxba ka taraynin meel kalena waxba ka taraynin ayuu markaa inoo soo qabto wuxuu hi laa calaa kurati sawlajaan kura horta waa kubaddii ama banoonigii sawlajaanna waxaa la yidhahdaa waa ul bakooradahoo madaxa soo markaa qalloocan yahay waa bahashan imika golofka la yidhaahda ee gaaladu ay ciyaaraane markaa kubadda yare kuusan ee deetana bahasha bakooradda yar ay ku dhuftaane wif ay ka siiyaane ay godka markaa la doontaan markaa ama godkay maraasay ku dhacaysaa ama way ag tegaysaa dabeetana maray ku soo dhowaadaanna way ku riixayaanoo godkay gelinayaanoo meeshaasay markaa wax ku kala qaataan kuratu sawlajaan waa taa waaddaa qaar baa odhan jiray xeegadii kolley anuu xeegadaa ma soo gaadhinu qaab loo ciyaari jiray ma garanayo iyaduna malaha wax ka yar weynun bay ahayd oo ayan wax lagu celcelinayun bay ahayd malaha wa bunduqin bunduq bunduqu mar waxaynu soo marnay isagoo dee xabadii ah mar isagoo khudradana waynu arki doonnaa hadda bunduqa halkan looga jeedaa waxa weeye waa dhoobo ayana la malaasayey oo ayana godadala eeganayey sidii waxaan dhagxantan luufka iyo ciyaalkaa ku ciyaari jireen ayana bunduqu waxa dhoobo la kuuskuusayoo ayana godad lagu ridayo ayana taasaa lagu tartamay wa bunduqin wa sibaaxatin ayadana dabaashii yacnii waa marka wax lagu kala qaadanayo ee si ahaanteeda bilaac waddan iyadu waa iska bannaantay waana lagu tartamay gaariga waxba lagu kala qaadanayni laakiin marka la diidayo sibaaxadu waxa weeye waa marka ay wax kala qaadasho tahay wax lagu kala qaadanayo laakiin asal ahaanteeda iyo barashadeeda dee waataynu sooba tilmaamina cumar bnu khadaab yidhi callimuu awlaadakum asibaaxa war ribnaya inuu cumar bnu khadaab yidhi waa marka wax lagu kala qaadanayo wa shitrinji ama shatranji ama shidrinji culamada qaar baa shaxda ku sheega shaxda maaha waa baashan jaska la yidhaahdo ee miiska yar lagu ciyaaro ee faraska iyo askariga iyo boqorka iyo kollay waan arkawn anugu mana ciyaarin mana aqaan qaabka loo ciyaara lakiin iyaguu riixriixaya ayuunbaan meelaha ku arkaa marka waa dalkeennaba way taalla waa waxa ay riixriixaanimo jinsiga waxu kala helaane jaskuna waa taa wa khaatamin isa fargashigii fargashigina isaga ladeesay ugu ciyaari jireen dee waxa weeye waa kun sannadood ka hor ciyaarahan ciyaaro jiray hortu ile kutubtan xilliyada la qoraya culimmadana ay arrimahan ka hadlayeen waxa weeye waa kun sano ka hor baa laga yaaba ama ama yacni in ku dhowa ama in meelahaasaa laga yaaba marka qaabkii loo ciyaari jiray badooda ma cadda markaa khaatamkanna culimada qaar waxa inta la tuuro amaa farta lala eeganayey inta kor loo tuuro ninka dee markaa fartiisa geliya bahalkii iyo me inta meel lagu aaso ayaa markaa yacni inuu saa farta markaaba ugeliyo ugu soo qaado ayaa iyana lagu tartamayay si kale aynay ahaydna wallahu aclam wawquufin calaa rijlin lugisku taagiddeed halkaa markaa waa ninka ugu badiya halkaa lug ku taagnow la yidhahdo nusu sac baa lagu qabanaya lugtaaggeliya ku taagnow ayaduna kuma bannaano markaasoo musaabaqa biciwad kuma ansaxayso wa macrifati maa fii yaddihi gacantaydaa waxa ku jira yacnii garo bal inay tiro buuxdo tahay iyo inay tiro dhiman tahay iyo himnasaa la yidhaahdo taana iyana in wax lagu kala qaataa waa wixii sharatankii markaa aan macnaa lahaynee dadkeennuma markaa ay samayn jireen u weeye waxan markaa wax dagaal iyo waxan wax ka taraya ma aha waxyaalahan kale waxaa loo bannaynayay ee leebabkaa iyo fardahan iyo dee waa wax dagaalkii wax ka tarayo markaa tababar milatari bay iyagu ahaayeen wa tasixu waxa ansaxaysa almusaabaqatu musaabaqa iyo markaa tartan ayaa ansaxaya calaa khaylin wa kadaa fiilun maroodiga ayaa la mida wa baqarun baqashi wa ximaarun iyo dabeerkii filadhari laa tayrun shibirkii wa siraacun legdankii may ayada fil asaxi haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay wa tasixu almusaabaqa musaabaqadii iyo tartankii waa ku ansaxayaa in wax lagu kala qaatiyo iyadoon waxba lagu kala qaadanaynba calaa khaylin fardihi ayada waa bannaan yahay sida xadiidkii saxiixa ahaa waa iyadana tilmaamayey ee laa sabaqa ilaa fii khufin ow xaafirin ow naslin nebigu yidhi sabaq iyo wax ku kala qaadasha ma bannaa ilaa fii khufin dee xayawaankaa markaa addi ka ballaadhan le sida geel oo kale markaa iyo xaafirkiiyo qoobkii oo markaayse dee faraskii iyo wixii la midka ahaaya aw naslin ow naslin ama yacnii wixii markaa caaro isaguna lahaa mooyaane wakadaa waxaa la midoo iyana ay ku ansaxaysaa tartankii wakadaa fiilun baa la midoo isagana ku ansaxaya maroodigii wa baqalun baqashii wa ximaarun iyo dabeerkii fil adhari haddaan qabanno le'anna waxay soo gelayaanun dee fiilkuna khufkuu soo gelayaa baqalka iyo ximaarkuna xaafirka ayay soo gelayaan weliba marka uu dee nebigu aanu faras iyo awr sheegin ee khuf iyo xaafir uu sheegay wixii markaa addin ballaadhan leh iyo wixii qoob leh ayaa markaa soo gelayo saasuu markaa u caamimay faa'iide kale kuma jirto aan qastu tacmiim ahayn aaniga haddaba ka hor jeeda asaxa ilaa inta khilaaf baa ku jira hadiyo gorale wakadaa markuu yidhaahdo intaasubu kadaada ka dambaysa buu khilaaf ku jira agga hore kuma jiro marka waxay leeyihiin laayo licadami salaaxiyatiha lilkari walfari farasku siaasuu isu labarogaya intaad saa u dhexgelisa haddana saa uga jiiraynaysaao waa bahal markaa isagu saasa laakiin maroodi dee fari iyo kari toona markaa iskaynu batatashleeye iyo dabeerkii iyo baqashii mooyaane marka waxaa saa u gelaya saa uga baxaya markaasaa isu labarogaya maaha bay leeyihiin halkaasuu markaa yacnii midacsanaya wakadaa fiilun wa baqalun wa ximaarun ayaa la mida fil adhari haddaan qabanno laa tayrun isagana la calaa tayrinna isagana kuma ansaxayo shimbirkii wasraacin iyo legdankii isagana kuma ansaxayo fil asaxi haddaan qabanno oo shimbir markaa la kicinayo la dirayo oo la tacliim wax markaa bal inuu wax meel geeyo isagana lagu tacliiminayo oo lagu tartabayo ayaduna ma bannaan siraacuna waa legdankii لأنهmaa laysa min aaلaaت الxarbi kaba mid aha ثaaniga asxagu wuxuu leeya juusoo tayrku dee waa loo baahan karaayo dee markaa waraaqaa baynu isugu gudbin karnaayo beryaha hore dee markaa shimirka inta warqad loo dhiibo ayaaba markaa kala tallaabi karaa meelaha uu ku tuuri karaa lagu tababari karaa markaa naqlilakhbaar baa loo adeegsan karaa ama siraaca miyaa dee nebiguba waa legdamay bay yidhaahdeen waa legdamayoo nin rukaano la yidhaahdo ayuu markaa la legdamay waladharu adharu waxa weeye an caqdahumaa caqdigaas iyo heshiiskoodaasi laasimun mid laasima weye laa jaa'izun mid jaa'isa maaha falaysa liaxadimaa uma sugnaan fasxu inuu fasakho walaa tarku lcamali camalkii inuu ka tegay qablo shuruuci gudagal hortii wa bacdahu iyo dabadiitoonuma walaa ziyaadatu wa naqsun fiih kuma bannaana walaa fii maalin in la nuqsaamiyana kuma bannaana wa shardu lmusaabaqati waa cilmu lmowqif meesha la istaagaya in laog yahay walgaayati ee yoolkii halka lagu ekaanayo wa tasaawihimaa fiihimaa waa inay ku siban yihiin wa tacyiinu lfarasayni labadii faras waa in la cayinaa wayatacayanaani way caynoobayaan wa imkaanu sabqi kulli waaxidin mid kasta horumarkiisu waa inuu suurtogal yahay waalcilmu bilmaalilmashruudi waa in laog yahay waxau sheekhu leeyahay waladharu qowlka adharkii waxaa weeye anna caqdahumaa musaabaqa iyo munaadara caqdiga iyo heshiiska lagu galaa laasimu weeye qofkii ciwadka isagu islaasimani intaasaan bixinaya haddaad iga dheerayso haddaan kaa dheereeyana waxba bixin maysid kaa isaga laasim bay ku tahay kii isagu aan waxba bixinna xaggiisa waa ka bannaan tahay marka waa laasimun min jaanibin waa jaa'izun min jaanibin si rahanti oo kale hadday dee cid kale bixisana markaa laasim bay noqon laa jaa'izun ma noqonayo jaa'iso mid xilligii la doono laga bixi kara ma noqonayo ila heshiis baa la galo cabad iyo ciyaar looma baahna mar haddii heshiiskaasi dhaco dee waa in la socodsiiya waan ka baxaya igama qudhinta igama gudahatu wax diinta ku jirta maaha laa jaa'izun laa jaa'izun markaa mar hadduu yidhi laasim wuxuu laa jaa'izun u leeyahay muqaabilka ayaa qaba inuu jaa'is yahay caqdigii jucaalada oo kale ayay markaa la mid noqonaysaayo saa daraaddeed buu laa jaa'izun markaa u yidhi mar haddaynu nidhi laasim weeye falaysa liaxadina midkood uma sugnaanin marka ay labadooduba xoolihiisa saaraan anna intaasaan bixin anna intaasaan bixin muxallilna ku dhex jiro faskhu inuu fasakha ma laha leanna cuquudda laasimadaa sidii kiradii oo kale lama fasakhi karo walaa tarkul camali camalkii iyo baratankii iyo dhugtankii ka tegiddeeduna ma bannaana qablo shuruuci intaan la gudagelin wa bacdow iyo intii la gudagelay dabadi midna ma bannaana shaqadii intaan la gudagelin ka hor inuu midkood ka tago ma bannaana dabadii intii la gudagelay midkood inuu ka tagaana ma bannaana walaa ziyaadatun ma bannaana walaa naqsun nuqsaanimo fii camalkii in markaa camalkii la kordhiyo mar haddii caqdi dhacay in camalkii mar dambe la kordhiyo iyo in la nuqsaamiyaa toona ma bannaana walaa fii maalin xoolihii lagu heshiiyey ee caqdigii laysku laasimiyey in la kordhiyey in la nuqsaamiyaa toona ma bannaana allaahumma dee inay ku heshiiyaan caqdigaa hore inay fasaqaan oo deetana mid cusub inay galaan mooyaane waa hadduu weliba muxallilkuna ku waafaqo haddaba wa shardulmusaabaqati musaabaqada shardigeeda laba yacnii loo shardinayey waxa weeye ay markaa dee fardii iyo waxyaalihii cuddatulqitaalkaha marka ay ku dagaalama ay ku tartamayeen cilmulmowqif waa in la og yahay meesha laga bilaabayo oo la leeyahay khadkaasaynu ka bilaabaynaa walghaaya wa cilmu lghaaya waa in la og yahay yoolka iyo halka lagu inteynayo lagu joogsanayo ayana waa in la og yahay ayana calaamadsatule halkaan waynu ku dhammaynaynaa haddii kale oy jahaalo ku sugan tahay ayada dee ma ansaxayo sida nebiguba dee fardihii markaas la golongoliyey iyo kuwii kale midba meel lauga bilaabay meel laugu inteeyey waa shardi wa tasaawiihimaa fiihimaa watasaawimaa labadooda waa inay ku simanyahin fiihimaa mowqifka iyo qaayada labadan baratamaya ee ku baratamaya dee faraskan iyo wixii lamida waa inay halka bilowga iyo halka dhammaadkaba ku siman yihiin haddii la yidhaahdo adigu yar horreeyo adigu yacni boqol tallaabo iga horree anugu nin dheereeye aan haayo faraskiga kaa dheeraynaye ama adigu halkaad ku dhammaynaysaa boqol mitir ha ka sokayso lama oggola waa inay meella ka wada bilaabayaan meella ku wada dhammaynayaan haddii la shalay midkood inuu horreeyo ama midkood qaysunayso lam yajuz wa tacyiinu lfarasayni labada faras ee markaa lagu gelayaana waa in la cayimaa oo la yidhaha waa kan iyo kan waa in la cayimaa leanna ujeeddo waa in sayirkooda iyo socodkooda markaas la garanayaa wayatacayanaani waanay cayinoobayaanoo haddii labadan heshiiska lagu galo labadaa la cayinoo laydhaa labadaasaynu ku gelaynaa labadaasaa caynoobay oo waajibay oo ma soo bedelan karo nin soo bedelan karaa midma haddii la cayino falaa yajuusu ibdaaluhumaa iyo midkood toona in la bedela ma bannaana wa imkaanu sabqi kulli waaxidin mid kasta dheerayntiisuna waa inay suurtagal tahay mid kasta inuu dheereeyuu hore mara labadan faras waa inay suurtagal tahay haddii la arkayo mid inuu yahay dee mid bakhtiyaya oo xanuunsanayo tabcaan ahoon geedka ma gaaraynin midna dee bahal tababaranoo la golongoliyey oo markaba boodaya inuu yahay dee labadaasoo kale lama baratansiin karo ila waa layska og yahay inuu ka dheeraynayo cidlo lagaga tegaye wa imkaanu sabqi kulli waaxidin waynay suurtagal tahay in mid walba dheereeyo hadduu midkood daciifa yahay la og yahay inuu hadhayo ama mid markaa waxa weeye aad u xaliif waloogi markaa inuu hormarayo iyada ma bannaano waana sida qaalibkaahu shardigaa waxay markaa culimmadu ay ayana hoosgeliyeen dee faras iyo geel lama baratansiin karo waxa kaloo aan la baratansiin karin faras iyo dameer ayana lama baratansiin karin waayo isku orod maaha dameer iyo dameer baqal iyo baqal faras iyo faras awr iyo awr waa inay wax isku mid ahoo markaa mid walba kale ka dheereeyo ay tahay laakiin haddaad markaa dameer iyo faras soo geliso te markaba markaa faraskaa ka tegayaa waalcilmu waana in laogyahay bilmaalilmashruuti maalka la shardiyey ee la dhigay ee ayana labadan qof ay kala helayaanna ayana wila jinsan wa qadran wa sifatan waa in laogyahay caynan ow daynan xaalan ow mu'ajalan intaba waa in la ogyahay haddii kale ma ansaxayo markaa ujaalo ayaa ku sugan haddaba wuxuu sheekhu yidhi wayajuus waxa bannaan shardulmaali xoolaha in laga shardiyo ayaa bannaan min hayrihimaa labada kayrkood bian yaquula alimaamu waynu idhaha axadu raciyati man sabaqa minkumaa ka dheereeye ee labadiin laydinka mid falow fii baytilmaali ow falow calaya kadaa buu igu leeyahy wa min axadimaa midkoodna waa bannaanyay inuu laga shardiyo fayquul wuxuuna in sabaqtanii falaka calaya kadaa intaasaad igu leeday ow sabaqtuka haddaan kaa dheeriyana falaa shay calayka waba ko calayka korkaaga waxba laguma leh fain sharata ama fain shurita haddii la shardiyo ama fain sharada hadduu shardiyo anna man sabaqa minhumaa ka dheereeye ka dheereeye labadooda falahu cala alaakhari kadaa inuu ku leeyahy lam yasixa ma ansaxa iyo ilaa bimuxallilin mooyaane farasuu faraskiisu kufun uu u dhigmo lifarasayhimaa labadooda faras uu dhigmo mooyaane fain sabaqahumaa hadduu ka dheereeyo akhada almaalayni buu qaadan wain sabaqahu hadday ka dheereeyana wajaa macan maray wada yimaadaana falaashiya leexad midna midka kale waxba kuma leh wain jaa maca axadimaa hadduu yimaado fa maalu hadaa linafsihi buu sugnaaday wa maalulmutaakhiri ka dambeeye xoolihiisu lilmuxallili iyo waladii macahu buu sugnaaday wa qiila lilmuxallili faqad buu sugnaaday baa lihi wain jaa axadumaa hadduu yimaado uma almuxallilu uma alaakharu fa maalulaakhari lilawali buu sugnaaday fil asaxiix haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay waxaysu idinle xoolaha halkee laga bixinayaa wuxuu yidhi sheekhu wayejuusu waxaa bannaan shardulmaali xoolaha in laga shardiyo laga soo bixiyo min hayrihimaa labadan beratamaya ee ku tartamaya fardaha iyo wixii la mid a hayrkood cidaan iyaga ahayn oo waa maxay bian yaquula alimaamu dee imaamkii guud ee muslimiintu ay lahaayeen qofkii madaxda ahaa ee guud ee muslimiintu lahaayeen ama dee maayar ama badhasaab adigu qof mas-uul oo xil ummadeedun hayaa ayaa odhan ow axadu raaciya ama raacyada iyo bulshada iyo dadka mid ka mida ayaa wuxuu odhanayaa man sabaqa minkuma falahu fii baytilmaali eeg hadda hadalka waxaa ku jira waxa la yidhaha lafi iyo nashri murataba xagga cilmiga badiica hadal baa marka hore la israacinayo dabeetana hadal dambe oo u noqonayaa la soo celinayaa haddii siday u kala horreeyeen loo soo celiya waxa la yidhaha lafi waa nashri murataba baa la yidhaha haddii siday u kala horreeyeen aan markaa loogu celinina lafi iyo nashri mushawisha baa la yidhaha laisdhexgeliyey iminka hadalku waxa weeye man sabaqa waa imaamkii ka hore بأn yquula الإimaamu man sabqa minkuma falahu fii baytilmaali kada ow yaquula أxad الraciyati man sabaqa minkuma falahu calaya kada sidaasay markaa isu haysaan bian yaquula اlimaamu waa inuu yidhaha ow axad raciya baa wuxuu odhanayaa imaamkii wuxu odhanaya man sabaqa minkuma ka dhariya falahu fii baytilmaali waxaasuu ku leeyahy ow ama أxad raciya baa odhan falahu calaya korkayga wuxuu igu leeyahy kada intaasuu igu leeyahy marka imaamkuna waa bixin karaa ama mas-uulkaasi qof shicibana waa bixin karaa wayajuusu waxaa kaloo bannaan min axadiba shardulmaali min axadiba midkood in xaggiisa laga shardiyo fayaquulu wuxu odhan in sabaqtanii haddaad iga dheeraysaa falaka calaya kada boqol dollar baad igu leedahay ow sabaqtuka wain sabaqtuka haddaan kaa dheereeyana oo anigu aan markaa kaa hormarana falaa shay'a calayka korkaaga waxba ma saarna waxba adiga laguma leh markaa qamaar ma jiro suuradaa qamaar kuma jiro fa in sharada hadduu qofku shardiyo anna man sabaqa ka dheereeya ee minhumaa labadooda ka ahaaday falahu cala alaakhari kadaa midkoodka kale inuu boqol ku leeyahy haddaad iga dheeraysaa boqol baan kugu leeay haddaad iga dheeraysaa boqol baad igu leeday sida haddii la shardiyo anna man sabaqa minhumaa falahu cala alaakhari kadaa lam yasixa shardigaasi ma ansaxayo ilaa bimuxallilin dee mid caqdigaa xalaaleeyo oo soo dhex gala mooyaane mid saddexaad inuu soo dhex gala mooyaane oo la tartamaya oo la baratamaya oo farasuhu faraskiisu dee waa hadday farda ku tartamayeen ama ximaaru hadday farda kuximaarra ku tartamayeen ama baqalu hadday baqal ku tartamayeen ama jamaluhu ama baciiruhu hadday waxay ku tartamayeen unbaa loo jeedaa kuf unuu u dhigmo lifarasayhimaa labadooda faras yacnii watan faras u dhigma farasyahooda mid markaa hadhayay ka dheeraynayaanna aan ahayn mid ka wada dheeraynayana aan ahaynee faras fardahooda u dhigma saaran oo waxaba wada qaata hadduu dheerayo haddii laga dheerayana aan waxba qaadanin suurada qamaarka taasay kaga baxaysaa fain sabaqahumaa haddaba hadduu ka dheereeyo akhadalmaalayni labadiiba isaga wada qaadan markay bareetabaan hadduu labadiiba ka dheereeyo wixii ay shardiyeenba labadii qayboodba isaga isku darsan ama iyagu ha kala dambeeyaan ama mar ha wada yimaadaan wain sabaqaahu isagii hadday ka dheereeyaan wajaa'a macan mar ayagu ay wada tagaan falaa shaya liaxadin midkoodda kii kale waxba kumale intiisubu mid walba ilaashaday waayo isagii markaa ciddii kii muxallilkaa isaga waa laga tego waxba ma leh labadoodina isku mar bay tegeenoo mid weliba intiisu mujabadda ku haysanayaa ee wain jaa'a hadduu yimaadda muxallil maca axadihimaa muxallil iyo mid baa mar iswada taagay midna wuu haray haddaba famaalu haadaa kan dheereeye ee muxallilka mararka imaansu linafsihi nafdiisa ayuu u sugnaadayoo isagaa cidi kama dheerayna isagu intiisa jabadday ugu jirtaa wa maalulmutaakhiri kii hadhay ee dembeeya xoolihiisii lilmuxallili waladii macahu labadanaa wada qaybsanaya muxallilka iyo kii kale ayuunbaa kala badhan wa qiila waxaa lilmuxallili faqad maya muxallilkuunbaa qaadanaya mar haddaanu muxallilkii ka dheerayn muxallilkii isaga kan kalea ka dheereeye kan kale markaa muxallilku ha qaato wixiisa ayaa markaa qiilkaasina uu leeyahay wa qiila lilmuxallili wain jaa axadumaa hadduu midkood yimaado mid baa dheereeyey uma almuxallilu muxallil baa ku xigaa uma alaakharu kii kale ayaa ku xigaa markay sidaa tahay fa maalul aakhiri ka dambe xoolihiisii lil awali ka horay u sugnaaday fil asaxi haddaan qabanno le'annu labadiiba isagaa ka dheereeyey dee kan dheereeya xoolihiisii isaga haysto cidi lama leh kan dambe hadhayna xoolihiisii kanaa leh ninkan isagu meesha dhexe maraya muxallili isaga waxba ma leh fil asaxi baynu lee muqaabil asaxa wuxuu leeyahay maya lahu walilmuxallil maya isagiiyo kani horta horrayntan xoolihiisiibuu ku ilaashaday kan kale isagu hadhay dee way ka wada dheereeyeen labadoodiibe ha qaybsadaan wain tasaabaqa alaaatun saddex hadday tartamaan iyo fasaacidan wax ka badan wa shurida liaani ka labaad loo shardiya milulawali fasada wa duunahuna yajuusu waa banaaya filasaxi haddaan qabanno wa sabqu ibilin bikatifin degta ayay ahaatay wa khaylina bicunuqin qoor bay ahaatay wa qiila waxalay bilqawaa'imi fiihima labadoodaba waa dhudhummada iyo jeeniyada wuxuu uhi sheekhu wain tasaabaqa alaaatun fasaacida saddex iyo wax ka badani hadday tartamaan oo dabeetana xoolihiina cid kala bixiso wa shurida liaanii ka labaad waxaa loo shardeeyey mislulaweli ka marka koobaad yimaado waxa le boqol buu leeyahay ka marka labaad yimaadana boqol buu leeyahay fasada caqdigaasi wuu fasahadayaa leannu wax tartani ma jira markaa leannu mid weliba ku ijtihaadma inuu hore maro dee wuxuu ogyahay hadduu dheereeyo haddii laga dheereeyaba inuu helayo markaa tartankii baa meesha ka baxaya wain shurida liaani min duunahu ka hore wax ka yar haddii loo shardiyo oo laydhaha ka labaadna intaasuu yeelanaya ka saddexaynta yajuusayda waa bannaaya bul musaxa fil asax haddaan qaban leanna wuu sacyinaya wuu ijtihaadaya si ugu guulayso aanigu wuxuu leeyahy waa almanci oo lama ogolaa way kaa hore uun markaa wax loo qadaraayo dee wuu wahsanayaa mar hadduu ogya inuu helayo maqsuudkii ayaa meesha ka baxaya ilaa toban ayay noqon karaan markaa tobankaa markaa waxaa iska bannaan ka u dambeeya mooyaane inta kale in markaa midba yacni wax loo shardiyo kala hooseeya ayaa iska bannaan magacyaanay kala leeyihiin oo minhaajka waxba kama xusin magacyadooda irshaadkuna fiskal ayuu xusaa fiskalla waxa la ka ugu dambeeya irshaadkaa markaa isagu dhowr mujalli iyo musalli iyo isagu markaa ka xusayo mujalli musalli taali baaric murtaax xadi caatif mu'amil sukiid magacyadaasay markaa kala lahaan jireen iyo fiskil oo ka ugu dambeeyaa abyaaddaabay markaa ku duci jireen magacyadooda haddaba halkee laga eegayaa markan haddaba kala dheerayntii halkee laga qiyaasayaa wa sabqu ibilin geela horrayntiisa iyo maroodiya wixii la mid katifin katifkaad katifku yacni waa garabka halkaa garabka ayaa laga eegayaa katibna yacni nusaga qaarkood baa in badan odhanayoo rawdaha iyo ayaa sharcigabaa katif yidhi laakiin jumhuuru katid bay dhaheen katidna waa halkaa degta halkaa maraqsaarka halkaasaa la eegaya kooda ku horreeya le'annu qoorta kor bay u taagaa geelu markaa lagama qiyaasi karo markaa halkaasumbaa laga qiyaasayaa wa khaylin farasya bicunuqin faraskiina iyo baqashii wixla cunuqda iyo qoorta ayaa laga kii qoortiisu horrayso ayaa horreeyey geelana kii halkaa markaa maqarsaarkiisu horreeyo ayaa markaa dheereeyey wa qiila waxaa la bilqawaa'imi fiihima geel iyo looba qawaa'imtaa iyo lugahaasunbaa laga eegayaayoo jeenyaha horunbaa laga eegi kii markaa jeenyihiisu meesha ay horgaadhaan ayaa dheereeyey wayushtaradu waxaa loo shardiyaa lilmunaadalati bayaanu anna ramya caddayn garashadu mubaadalatun inay tahay wa hiya an yabdura axaduhumaa midkood waa inuu la hormaro biisaabati alcadadi almashruudi cadadkii la shardiyey laheliddiisa oo muxaadatun istutuurid inay tahay wa hiya an tuqaabala isaabaatuhumaa waa in la isqaabiliyo wa yuطraxa la tuura almushtaraku inta ka dhaxaysa faman zaada bicadadin kala kordhaa bicadadi kadaa intaa kala kordhaa fa naadirun isaga ayaa qaalib noqday wa bayaani cadadi nuwabi ramyi tuuridda kalkeeda tiradeedana ayana waa in la caddeeya walisaabati iyo lahelidda wa masaafati alqasri wa masaafati ramyina waa in la caddeeya wa qadri lgaradi bahalka la tooganayo qadarkiisa waa in la caddeeya duulan dherar iyo wa cardan baladhba ilaa an yacqida bimowdicin meel markaa inuu caqdigu ka dhaca mooye fiihi qaradun macluumun oo fa yuxmalu lmutlaqu calayhi kaas ayaa lagu xambaarayaa waxa uhi sheekhu wayushradu waxaa loo shardiyaa lilmunaadalati dhugtankii waxaa loo shardiyaa bayaanu ana aramya caddayntu inay tahay mubaadara ramyigu inuu yahay mubaadara mubaadarana waa kee wahiya an yabdura waa inuu la hormaro axaduhumaa midkood biisaabati alcadadi almashruudi cadadkii iyo tiradii la shardiyey la heliddeeda inuu midkood la hormaro weeye masalan marka ay dee tirada iyo geliddaba ku siban yihiin ayaa waxaa la leeyahay labaatan keenna shan la shan la hor hela ayaa markaa naadira markaa kii shantaa la helay ayaa markaa ka badiyey kii isagoo afar labaatan ka mida la helay xoolihii markaa sidaas ayuu ku qaadanayaa haddiise mid waliba uu shan la helo yacni may kala badinin waa qaabab hore oo dee aynan xataa iminka qaabkan aynaan garan karaynin taa mubaadaray yidhaahdaan koodii markaa la hor helaa tiradii cadadkii mashruudka ee la shardiyay kooda la hor helaa weeye midi oo mubaadara la yidhaahdaa oo muxaadatun muxaado waa isu ridid wahiya tana an tuqaabala isaabaatuhumaa waa in isaabooyinkooda iyo laheliddooda la ysqaabiliyaa oo masalan mid waliba labaatan buu tuurayaa wa yutrax waxaa markaa la tuuri almushtarag inta ay wadaagaan baa la tuurayaa tirada isleeg waa la tuuri faman zaada qofka la dheeraada bicadadi kadaa shan oo kale qofka la dheeraada marka intii ay isleekaayeen ay la heleen laysu tuuro ka la dheeraada shan yacni waa waddaa adag bay mareen yacni kii intaa dheeraada un may odhani waxay yidhahdeen yacni labaatan baa la tuurayaa inta isleeg waa laysu tuuraya kii intaa dheeraada markaa sosaalkii baa kii intaa dheeraada un maaha faman zaada bicadadi kadaa ka intaa la kora fanaadirunkaasa kii kale ka dheereeyey isagaa xoolihii markaa la shardiye qaadanaya wa bayaanu cadadin wabiramyi ganashada iyo tuurashada kalkeeda tiradeedana waa in la caddeeyaa macnaha waxaa looga jeedaa ma yacnii mid yo mid sahmi iyo sahmi baynu u tuuranaynaa oo adigu markaad tuurato adna waa kalkaygi adna waa kalkaagi ma adaa yacnii saddex baad israacaysaa anna saddex ma shan baad israacaysaa anna shan ma waxaaga mar baad israacaysaa anna waa kaa dambaynaya waxa weeye waa bayaanu cadadi nuwabi ramyi ganidda kalkeeda tiradeedna waa in la caddeeyaa walisaabati wa bayaanu cadadi lisaaba inta lala helayana iyana waa in la caddeeyaa walaa shan keen in la helo labaatankaa ka mida leanna waxa wax lagu mudanayaa waxa weeye waa isaabada wa masaafati ramyi ayadana waa in la caddeeya masaafadan wax laga taganayo laga tooganayo ayana waa ina labaatan mitir boqol mitir konton mitir in ka dhow ayana waa in la caddeeyaa maxayna qaladkiiyo ujeeddadii ayaa markaa isku khilaafaysaa wa qadri wa bayaanu qadri algharadi harad waxa la dhahay hadafkan iyo waxaan lagu dhugtamayo ayadana waa in la caddeeya qadarkiisa tuulan kor intuu leegyahay wa cardan ballan ahaan intuu leegyahay ayana waa in la caddeeyaa qar ahaan intuu leegyahay waa in la caddeeyaa ilaa an yacqida ama ilaa an yucqada in caqdiga iyo heshiiska lagu gelayo mooyaane ama an yacqida inuu caqdiga ku gelayo mooyaane bimowdicin meel fiihi qaradun macluum uu yahay qarad iyo kabdhig iyo wax lagu dhugtabo macluuma waa meel markaa lagu dhugtabo oo la yaqaano ciidamadii soomaaliya goolibaadhka ayay lahaan jireen meelo la yidhaahdo markaa u gaara ayay lahaan jireenoo markaa buuro markaa ay waa ku tababaran jireen markaa qarad macluumi hadduu yaallo fa yuxmalu lmuطlaqu calayhi ka la idlaaqay munaadarada la idlaaqay waxa lagu xambaarayaa uun kaas ayaa lagu xambaarayaa ee markaa in la caddeeyo inta uu leegyahay ayada markaa waxba laga maarmaahay mar haddii la caddeeyo mar hadday meeshu qarad macluuma leedahay kiisa la idlaaqo kaasayun baa lagu xambaaraya walaa yuxtaaju libayaani qadri haradi kamaa mara masaafada iyo labadaba way wada noqonaysaayo wa masaafati ramyi wa qadri haradi waa in la caddeeyaa ilaa an yacqida bimowdicin fiihi haradun uu ku yaallo mooyaane markaa intii loo jirsan jiray unbaa loo jirsan haddii la idlaaqo dee markaa dherarkiisa iyo ballarkiisuna intii markaa lagu yaqaanay ee macruufka ahayd ayuunbay markaa noqonaysaa waliyubayinaa wallahu aclam markaa inoogu jooga